sidaad ka warqabto halkan waxaan u imaanay workshop waxaanu ka shaqaynaynay laba sharci oo isku daray sharciga been xalaaleynta mali loo dharinka oo soomaaliya ku cusub iyo sharci mxuu aha mxuu ahaa lacagta xaaraamka la siiyo argixisada maalgashiga maalgelinta muxuu ahaa argagixisada labaa sharci oo laba sharci oo dalka soomaaliya ku cusub adduunkana ku cusub yaan muxuu ahaa u joognay qabiilo baa nala joogin oo aan nagala shaqaynayay inay muxuu ahaa maadaama annaga haddaan nahay guddiga maaliyadda aan aan fahano sharcigan wuxuu yahay kadib si aan dad weynaha soomaaliyeed dhammaan soomaaliya joogo aan tale ola wadaagno oo aan dhegeysi dadweyne u qabanno oon ra'yiga dadweynaha u qabanno ka bacdina aan baarlamaan federaalka soomaaliya oo gadno sidii loo ansixin lahaa maadaama uu yahay sharciga dalka soomaaliya u baahan yahay waa tahay sharciga been xalaaleynta lacagaha iyo sharciga maalgelinta kooxaha xagjirinta ah labada sharciba si faahfaahsan noogu sharax sharcigan lacagaha xaaraanta ah mali loo dharinka oo lacagaha muxuu ahaa been abuurka lagu helo oo aanan fiicnayn sharci waa sharci wax allah wixii lacag xaaraama oo jid toos aan toosnayn lagu helo oo dhanba oo qabanayo weeyaan haddii ay ahaan lahayd lacaga foojir loo soo sameeyo haddii ay ahaan lahayd muxuu ahaa lacaga dalka soomaaliya lagala dhaco haddii lacaga daraagis lagu helo haddii lacaga ay ahaan lahayd muxuu ahaa qoladanito ganacsatada oo aan dadka waxaan habbooneyn soo geliyo sida raashinka dhacay iyo daawada dhacday iyo waxaas oo dhan iyo burcabadeedka iyo lacagta n g o-yada hay-adaha samafalka dadka soomaliya lagu talagalo dadka soomaaliya aanan gaarin waxa iyo lacagta dowladda soomaaliya federaalka lafteeda dadka soomaaliya shacbi soomaaliya ay leeyihiin laga dhaco waxaasoo dhan oo marka isku daro ayuu sharcigan qabanayaa wuxuuna fududeynayaa maalgashiga dadka soomaaliyeed inay adduunka maalgashadaan wuxuu kala caawin doonaa in muxuu ahaa xawaaladaha soomaaliya sharci caawinay weeyaan marka sharciga wax dalka soomaaliya wuxuu uleeyahay faa'iida waana sidaan hore u sheegay sharciga adduunka ku cusub dalka soomaaliyada ku cusub midda kale qoladan argagixisada sharcigan ma qabanayo hadda ninka qoriga wato ama ninka isqarxinayo laakiin wuxuu qabanayaa dadka maalgeliya argagixisa nooc kasta ha aadaan ama dibadda ha joogaan ama dalka gudihi ha joogaan qof maalgeliya argagixiso oo kale see lagu ogaan karaayoo kale dalku wuxuu leeyahay ada baaritaan buu leeyahay arrintaasna kulliiba waa inay hay-adaha baaritaanka soo gudbiyaan ka bacdi markay soo gudbiyaan qofkaasito ayaa muxuu lasoo qabtaa sharci la geeyo markaasi sharciga lagu qaado haddii laakiin dadka qofkii waxaa samaynayay aan loo haynin sharci qabanayo waa adag tahay in tilaabo laga qaado marka si tilaabo loo qaado wixii waxaas qabanayo dadkaas samaynayo waxa oo dad maalgelinayo ayuu sharcigan qabanayaa sidaas aawadeed yay muxuuha soomaaliya uu fiican sharcigan muxuuha in laga hirgeliyo waxaad ii sheegtay in shacabka soomaalida aad markaad halkan ka laabataan ay ka mid yihiin qeybaha ugu horeed sharcigan aad ka gadaysaan qaab caynkee ayaad dooneysaan inaad shacabka oga dhaadhicisaan si sharcigu u meel maro sharci waxaa loo sameeya waa dalka soomaaliya dalka soomaliya dad buu leeyahay shacbi oo ku nool dadka soomaaliya sharci la sameynayo oo ku cusub aan dalkan hore ugu jiri jirin waa in la fahansiiyaa muhiimadda dalka uu leeyahay waa in ra'yigooda lasoo aruuriyaa oo muxuu ahaa ra'yiga dadka soomaaliya lagasoo aruuriyaa oo sharcan muxuu ahaa marka la sameynayo ra'yiga dadka lagu darsadaa laakiin dadka uma codeynaan sharci sharciga dadka soomaaliya waxay leeyihiin hay-ad sharci dejina taasaa cod uga baxay waa hay-adda baarlamaanka marka markaa dalka ra'yigeeda aan soo arurno oo dooda labaad loo gudbo oo xildhibaanaha federaalka soomaaliya ay ka doodaan yaa muxuu ahaa meelaha ay tuhmayaan dadka in wax laga bedelo yaanu wax ka bedelayna si baarlamaanka federaalka soomaaliya u ansixiyaan hiiraan shabeellada dhex iyo muqdishoba inaan muxuu ahaa dadkii dhegeysta dadweyne ka soo qabanno sifo ay dadka ra'yigooda aan muxuu ahaa usoo ogaan xildhibaan waxaa tahay guddoomiye ku-xigeenkii guddiga maaliyadda dowladda soomaaliya waxay ka mid tahay dowlada caalamku uu aada ugu eedeeyo inaanay xisaab celin lahayn lacagaha soo gala ama loogu deeqa ama wadanka ay ka aruuriyaan qaabkay ku baxaan iyo qaabkay ku shaqeeyaan aan la aqoonin nidaamka maaragtay lacagtu aanay si saxa u marin maaragtay bangiga musuq maasuq ayaa lagu eedeeyaa dowladda aad ka mid tahay inuu aada ula degay ka waran shaqadiina xagga dabagalka ama la xisaabtanka hubinta lacagahaas muxuuse sharcigan laftirkiisu ka saacidaya arrintaas dalka soomaaliya waa dal rubaa qarni burbursanaa ay adag tahay in boqol kiiba boqol wax loo saxo hase ahaatee dalka soomaaliya hadda dabagal madaha ma aha wuxuu leeyahay xisaab xir oo haddaaman u fadhin haddaan nahay guddiga maaliyadda baarlamaanka waxaa noo yaala xisaab xirkii laba kun afariy tobankii kii laba kun saddexiy tobankiina waan keenay hadda meeshuu shalay joogay ma joogo dalku sidii hore wuu ka fiican yahay de corruptionna adduunka o dhan buu ka jiraa oo muxuu ahaa dalka soomaaliya keliya ku ma aha inta badan hadda lacagaha bangiga dhex soo maro waxay ka yimaadaan gudaha dalka soomaaliya inta badan wax dibadda ka imaada waa ku yartahay inay bangiga dhex soo maraan waxaa soo maro keliya waxa waye canshuurka muxuu ahaa kasoo ka imaada furdada iyo tanta ka imaada dekedda iyo magaalada muqdisho oo keliya marka dhaqaalo badan oo hadda lagu mashquulo ama la masmaasuqo oo hadda dalka soomaaliya gacantiis ku jirto ma laha waxaa kala dee beesha calamku ay soomaaliya siiso inta badan idaacadahan baan ka maqla dadka soomaaliya waxaan ku aragna ma aha